waxaa ugu horeysa soo buuxinta kuraasta banaanaada oo runtii ay tahay in baarlamaanku markasta laba boqol iyo toddobaatan iyo shan siis ay guuxaan aysan kala dhimaanin marka madaxdaale markuu kursi banaanaada way nagu qasban tahay inaan baarlamaanku markuu naga codsado sameey noo sameey yirahdo inaan u sameyno hadda waxaan joognaa maanta aan magaalada boosaaad sidaan hore uga warbixinayna waxaa ka banaan hal kursi kursigaasaana marka dhawaan doorashadiisu ay galmudug aheyd aan ku qabanaynaa maarkay bisha afareeda tahay berihii waxaan ku jirnaa isdiyaaradii korshaacii waxa waa laba kursi oo kale oo iyadana ka banaan deegaan doorashada south west ama koonfur galbeed oo aan ku qaban doono magaalada baydhabo haddii ilaa ay daahdo maalin dhaweyd waxaa dib u dhacay ergadii iyo dib u dhaceen bisha soddonkeeda ku ekeed qabashadeeda markii ay soo baahday haddana waxaan ku darnay muddo ilaa bisha lixdeedaan ka dhignay inay kusoo aruuraan ergadii iyo iyo musharaxiintii haddii ilaaha idmana bisha sideedeeda waxaa aadi doonaa koonfur galbeed oo doorashadii aan ku qaban doono bisha tobankeeda haddii aan la yiraahdo soomaaliyeed waxay ka walwal qabaan inaan doorasho qof iyo caddaeh ma jirto maayal dadku waa soo aragnay inay timi haddana maba ahanba fikradaas maxaayal adduunka oo dhan aa doorasho ka dhacdaa kuwa nabad qaba iyo kuwa aan nabad qabin maxaa anaka marka adduunka gaar nooga dhiga aysan ku dhici karin waxyaabo badan oo sheegaayo ama iliba ama maqaalaha kulligood waxaa wax laga gudbi karo oo inay sabaan ay tahay sidaan ka aragnana dowladdu ayada nafteeda arrimo badan way noo fududaysaa hadda sidii aan doorashada aan aan ku qaban lahayd oo noo fududaysaa dadaalkeeda anaga wadnaa waxaana aaminsanaha doorashada inay dhici karto ummadda soomaaliyeed waxay raalli ka tahay inay doorasho dhacdo dadka cabsida ka qaba ama fiirka ka qaba inay wax bedelmaana ilaa irinkiis way ka bixi doontaa cabsidaas oo waddankan doorasho waa ka bixi doontaa